waxaana wanaagsan ayaad leenahay ee khiyaarta qiimaha hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo dal iyo dibadba aad naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada caalamiga soomaaliya sbrenews com kuna soo dhawaada barnaamijkeennii suugaanta ee toddobaadkan barnaamijka suugaanta toddobaadkan waxaa noogu marti ah siciid maxamuud gahayro ah abwaan iyo qoraad da'yar oo ku nool magaalada hargeysa waxaan kaga waraysan doonaa arrimo fara badan oo ku aadan taariikh suugaaneedkiisa inta maase ee uu curiyey iyo arrimo kala duwan oo ku aadan guud ahaanba xaaladda u maanta ku sugan tahay suugaanta soomaaliyeed sigina waxa u dhacay sidatan horreyn waxaan kugu soo dhaweynayaa shabakada caalamiga somali diaspora news barnaamijkeeda suugaanta aad baad mahadsan tahay maxamed su-aasha koowadan doonay inaan ku weydiiyo waxay tahay bal nooga waran taariikhdaada suugaaneed intii aad ku jirtay bahweynta suugaanta
bahda suugaantu kolley dee ilaa intii aan dhashay waxaan ka mid ahaa dadka xiiseeya suugaanteeda kuna abtirsada qoys halabuur ah oo aabbahay allaw naxariisto waa gebi jiray hooyada qudheedu buraamburka iyo maasahaweeneedda way taqaanaa anigu markii koowaad ee aan maanso curiyey waxayd sanadkii labadii kun iyo kowdii waxaanan ahaa arday dhigta dugsiga sare ee gacanlibaax oo ku yaalla magaalada hargeysa halkaas ayaan ka sii waday beriga hore dadka uuma sheegi jirin waxaan odhan jiray ka warrama nin baa yidhi sidaase deeto ama waa la soo dhoweyn jiray ama waxaa la odhan jiray waa ninkaas miiska aamusa dareenka dadka ayaan qaadan jiray intaanan anigu isbandhigin markaa ilaa dugsiga sare intii aan ku jiray ilaa maantoo dee malaa waxoogaa tobaneeye saniyo dheeraad ay ka dambeeyeen waa bahda suugaanta ka mid baan ahay
maalintee ayay ahayd maalintii aad si rasmi a u aqoonsatay in aad tahay qof wax curin kara oo stage amba fagaare ka gabi kara oo maasa uu tiriye oo curiye ka jeedin kara
maalintii koowaad ee aan fagaare la soo istaagay maanso aan tiriyey waxay ahayd saddex iyo tobankii sebtembar labadii kun iyo shanta markaas oo aanu ka qalin jabinaynay dugsiga sare ee maxamuud axmed cali oanu dhammaysanay fasalkii afraad oonu u diyaargaroobeynay inaanu jaamacadaha galno xilligaa waxaan fagaaraha ka tiriyey maanso la yidhaahdo maxamuud dugsigayga oo ka warramaysay uun guud ahaan dadaalkii ardayda maamulka iskuulkii siday noogu hagar baxeen macallimiintaydii xusuustaanu hayo iyo guud ahaan inaan nasiib u helay inaan ka baxo dugsi loogu magac daray aabbihii waxbarashada somalilan maxamuud axmed cali ama guud ahaan soomaalidaba malaa somalilanta ayaymaaadlaakiin guud ahaan aabbihii waxbarashada soomaalida iskuul loogu magac daray inaan ka baxay qudheeda waan ku faanayey qudheeda waan ku faanay marka xilligaas ahayd labadii kun iyo shantii bay ahayd maasaan fagaari lasoo istaaga aad iyo aad ma tihid oo keliya qof suugaanta curiya wax kaloo iyaduna jirta waxaad samaysaa qoraallo haata waxa aad beryo dhoweyd aad ibafurtay oo dhammaystirtay taariikh facweyn oo laga qoray xaaji cabdiwaraabe oo ah ruugcaddaa nin aad iyo aad samataris u ah oo bulshada qayb weyn ka ah bal nooga waran maxaa kugu dheliyey in aad qoraan noqotid maadaama dadku inta badan ay yidhaahdaan qoraannimadu waa hawl aad u adag
waxaa jira waxyaaba uu qofku jecel yahay oo alla ku abuuray qoraalka waan jeclaa ilaa intii aan dee bartay sida wax loo qoro oo ahayd markii dee iskuulka laygu daray guulada mar mar ka dambaysana waxaad dareemaysaa baahi loo qabo qoraalka iyo in ummadda wax badan ay ka dayacan yihiin waay aragnimada ugu badan iyo go'aanada ugu badan waxaan qaatay labadii kun iyo toddobadii labadii kun iyo siddeedii xilli aan waxbarasho u tegay dalka bakistan si aan usoo barta medicalka laakiin way suurtogeli weyday markaan caalamka u baxay wax badan baa i furmay waxaan dareemay baahiyihii faraha badnaa ee dalka ka jiray waxaan dareemay in aniga la iga mudan yahay oo haddaan qalinkayga ku bilaabi lahaa suugaana qoreema taariikhdayda waxaan sidhi iyadoo oo suugaantii ummaddu dayacan tahay iyadoo taariikhday ummaddu dayacan tahay oo cid iga mudan ama oday ha ahaado ama siyaasi ha ahaado ama abwaan ha ahaado iyadoo wax badan oo diinta laga qori karaa ay jiraan oo if iyo aakhiraba qof manfacaya waxaan doorbiday inaan baahidaa guud ee ummadda ka dhaxaysa qoraalkayga ka bilaabo xaaji cabdikariim xuseen iiso cabdiwaraabena waxa uu ka mid yahay dadkaas mudan in la maamuuso iyagoo nool halkii looga ooyi lahaa marka ay geeriyoodaan alle ayay waafajiyey in isagoo nool buug soo baxo alle ayay waafajiyey inaan hawshaa qaranka saaran noqdo anigu kii guta marka waa xil umadeedoo ina wada saaran aniguna wuxun baan ahay nin ina furtay mahad gaaroo aan leeyahay ma jirto aad iyo aad siciid maxaad ku qiimayn kartaa xaaladda faneed ee maanta ay ku sugan tahay bahda fanku
malaha fanka iyo suugaantu way kala duwan yihiin waxa laga yaabaa in bahdaa fanka dee waa baxidhi naga dhexeeyo laakiin anugu inaanan aad uga tirsanayn laakiin bahda suugaanta ayaan anugu ka tirsanahay dee suugaantu wuxunbay ka mid tahay un mas-uuliyadaha ummadda ee dayacan u baahan in loo sameeyo xarun uu halabuurka ku kulmo u baahan dowlad taageerta maskaxda halabuurka oo halkii kolba halabuurkeena looga yeelilaa magaalooyin kale in hargeysa ama somalilan dee xarun ay ku kulmaan oo dowladdu damaanad qaada in laga furo waa mid meesha ku jirta dee madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed xamuud siinay waanu ka wada qayb galay shir lagu xusay afartan guuradii afka soomaaliga labiyo tobankii aan idhaahdo disembar labadii kun iyo labiyo tobankii dee wacdu halkaa ka qaaday waa jirtay iminkana ilaa hadda fulintii waanu sugaynaa xilka ugu badanna dee wuxuu saaran yahay ummadda dadka shacabka ama ganacsata ha ahaadaan ama culimo ha ahaadaan wixii loola tago waa aqbalaya laakiin xilka ummaddu wuxuu saaran yahay dowladda iyada ayaanu leenahay baahda fanka iyo suugaanta inaad waxla qabataan waan jeceshi waanu jecelnahay haddaad ka maarantaanna dee iyagaa tashan doona oo sida ay yeelayaan yeeli doona si fiican waxaa la yidhaahdaa fanku amba waa hiba amba waa inuu qofku suugaanta amba waa inuu qofku barto saciid ahaan maxay tahay adiga aragtidaada arrinta ku aadan
aniga tayadu waan ku abtirsadaa suugaanta ama abo ama awow ama abti waan ku abtirsadaa markaa dee waa hibo aan la dhashay un maaha waxaan barto ma odhanayo macalinkaygii suugaantu waa hebel macalinkaygii halabuurnimadu waa hebel laakiin dad aqoontayda koobciyey oo kordhiyo waay aragnimo badan ka faa'iiday waa jiraan exactly maxaa uu yahay hamigaaga faneed ee ku aadan kobcinta fankaaga
malaha halkaa haddana mar kale haddaan ku noqdo anigu bahda fanka aad xidhiidhu lama yeelihi ee bahda suugaanta ayaan ahay xilib waxa weeye xil baa maanta na saaran halabuuradii waaweynaa qaarkood waa gaboobeen qaarna waa geeriyoodeen allah u naxariisto inta noolna ilaahay sharaf iyo ciise ha ku nooleeyo waxaan diyaar u ahay inaan buuxiyo kaalintaa ay raggu ilaa toddobaataneyadii ilaa lixdanadii soo wadeen waxaan diyaar u ahay inaan buuxiyo kaalintii macallinkaygii afka dhaqanka iyo suugaanta soomaalida allah u naxariisto marxuum maxamed xaashi dhamac gaariye oo ahaa carowga saboolka ahaa qof u dooda sinaanta horumarka midnimada iyo walaalnimada bulshada ahaa qof inta dulman hiil nin u fidiya marka dee xilkaa xil baa nala gudboon in badan baa rag soo wadeen way dadaaleen way mahadsan yihiin annagana waxaan leenahay ilaahay aa noo fudeeyo kaalintaas ugu bannaan ilaahay aa naga dhigo kuwii xaqa garta ilaahay aa naga dhigo kuwii damiirkooda si saxa ah u cabiri karaa ilaahay aa naga dhigo kuwa aan lagu lumin shilin iyo darajo iyo wax la mid ah laakiin noqda carowga xaqa ama bigilka xaqa afuufaya ee dulmiga kasoo horjeeda mar walba hamigaygu waa kaas inaan buuxiyo kaalmaha bannaan gaar ahaanna kaalintii macallinkayga oo siduu qabyaalada ula dagaalamayey siduu wadaniyadda u daadihinayey sidii loogu wada ooyey ee loo tabay bal in aan kaalintaan ugu bannaanayo xilkaa aan halkiisii buuxino xitaa jaamacadihii uu suugaanta ka dhigi jiray inaanu buuxino waa noo qorshaysan tahay shaksi ahaan way qorshaysan tahay gaari haddaan arrinkaa weydiiyo haatan akademi ayaa loo furay ay garwada ka yihiin dhallinyaro fanka suugaanta ku dhex jirta marka ma is leedahay waxay calalaqal amba ugu yaraan ay dabooli kartaa amba ay buuxin kartaa doorkii uu gaariya ku lahaa bulshada dhexdeeda
doorka ugaariye bulshada ku lahaa mid ballaadhan buu ahaa mid ku yimi waayo aragnimo iyo dadaal iyo juhdi socday muddo dheer oo lixdameeyo sannaa buu ahaa waa bilow fiican in la sameeyo xarun loogu magac daro gaariye oo ka shaqaysa afka dhaqanka iyo suugaanta soomaalida waxaa wada dhallinyaro ah bahda suugaanta bahda saxaafadda gartay inay buuxiyaan kaalintii maxamed xaashi gaariye gartay in hadafkii gaariye u noolaa uu sii socdo anigu ka mid baan ahay rag badan oo kalena waa ku jiraanoo hawsha waabay iga sii dhow yihiin ama waabay sii dhaqaajiyeenba waxaanay qabteen in ka badan intii aan qabtay anigu ha ahaadaan xuseen cabdi cawiil fowdcadde abwaan xasan daahir ismaaciil weersame abwaan suxufi axmed cismaan batuun xasan maxamed yuusuf guddoomiyaha solja oo ah abwaan iyo dhaqanyaqaan labadaba iyo qaar badan oo kale oo aanan halkan ka wada sheegi karayn yuusuf sooraan baa isaguna ka mid ah maxamed rashiid oo isaguna xogeeya soljo ayaa ka mid ah de xilkan ugu bannaan ay garteen inay buuxiyaan anuguna waan ku garab taaganahay ilaa aasaaskii waa iyo fikirku markuu socday waa la joogay imika waan ka tirsanahay in halgankii gaariya uu sii socdo oo aan himilada dhimanin isagana aan u ducayno ayuu hadafku yahay waana sii wadaynaa haddii alla idmo meel tabarina dhigtaba si fiican in maalintii aba habeenkii loo baroordiiqayay gaariye laba buug baa lasoo bandhigay in goobta waxaa laga sheegay inaad ahayd qofkii ugu badnaa ee ururiya xogtii gaariye ama maasooyinkii gaariye suugaanta gaariye ilaa heerkaa aad aada u sii dabagashid maadaamaay jiraan dad ka wakhtigiisii la noolaa oo dhaqanyaqaanaa haddana aad ka horumartay arrintaasi maxay qiimeyn intee leeg bay kuu lahaa horta gaariye aniga macalinkaygii buu ahaa barahaygii buu ahaa man callamanii xarfan sirtu lahu cabdan bay carabtu tidhahdaa qofka erey bara addoon baan noqonaya waalidkayga labaad buu ahaa halkii aabbahay ayuu igu jiray markii uu geeriyooday waxaa dhashay dareen calooliyow ah halabuuro badan oon is ogeyn ayuu mid kastaaba suugaan tiriyey maqaallo aan is ogeyn ayaa iska soo daba dhacay anigu dadkii tiriyey baan ahaa maansooyinka weliba dadka kalena ku guubaabinaya inay tiriyaan oo dareenkooda ay cabiraan markii dambe waxaa isu xilqaamay oo hawshaa isu xil saaray si xilkasnimo leh u gartay inuu ururiyo suugaanta qoraaga weyn macalinkaygii qalinka boobay isu dacaale sidaas ayaan hawshaana boobe uga caawinayey xilli dambe ayaa oo buuggu inuu soo baxay ay dhoweyd ayaan anigii boobis aragnay waxaanu isla garanay in wixii ka dhiman buugga aan anigu raadiyo tifatirka aan ka qayb qaato toosinta aan ka qayb qaato isaguna uu noqdo hogaamiyaha hawsha isku dubaridaya kolba aniga idiraya marka de kolley ma gudi karo abaalkii macallinkayga intaa in ka badaniba waa igu waajib wax kasta oo ama cid kasta oo ummadda wax wanaagsan wada ama suugaan ahaataa ama qalinna dee waxaan waxaan u arkaa inay daw igu tahay wixii aan ka qaban karo aan ka qabto sidaas ayaan hawshaa u waday ilaahay kadib hadeeda waxaa le boobay tacaale aniguna dee intii igu aadanayd ayuumaan gutay si fiican siciid waxaa tahay abwaan waxaa tahay qoraa dib u raaca taariikhaha ama taariikhda ummadda soomaalida maxaad ku qiimayn kartaa suugaantii wakhtigii hore iyo tahaatan farqiga u dhexeeya
suugaantii wakhtigii hore horta dadku dee dadka horunbay ammaanaan oo waxay yidhaahdaanun dayrunbaa dadkii laga soo taago maanta shalay bay dhaantay waan waxba shalay ha u werwerinayay berri ka hadla oo maanta wax qorsheeya dee suugaantii berigii hore nuxur ahaan way wanaagsanayd tayo way lahayd tamaantuna halkii unbay taagantah oo dee raggu waa raggiisii hadalna waa ninkii hela haddaanan odhanba dee berigii hore suugaanta malaa waxaa loo adeegsan jiray in beelaha laysu dira iyo in de waxyaabo badanoo maanta laga xishoodo xilligaa ma garanaysa ama wax badanoo imika ceeb loo arko berigaa hore ceeb may ahaynoo wacyiga ummaddaa kordhay wadaniyadaa korodhay aqoontaa korodhay fikirka togan ayaa kordhay oo waa laga guuray nidaamkii beelahoo nidaam wadaniya ayaa la qaatay marka anigu kolley ma aaminsani in suugaantaa hore ay ka fiican tahay tamaanta waxaan leeyahay erey uu yidhi abwaan dhallinyaro ah raggu waa raggiisii hadalna waa ninkii helaa waxaan aaminsana inay suugaantu sii fiicnaanayso inay imika kasii wanaagsan tahay inay berri kasii wanaagsanaanayso in waxaan leeyahay waxba shalayaan loo ooyinin tamaanta taagan iyo qorshaha barriha lagu dadaalo
abwan siciid su-aasha kalen dooniya inaan ku weydiiye waxay tahay bal intii aad fan suugaanta ku jirtay inta maase aad tirisay dulxaaris noogu sameeya
maansooyinkaan tiriyey waxaa ka mida mid layidhaha duruufyo calankayga oo wadanaya sareedo waa wadani uliyo dheeh waa gabay wadanaya waxaa ka mida bermuudo oo caafimaadka ah gudimo oo ka sheekaynaysa dhibaatooyinka deegaanka haldoor oo dhinaca wadaniyadda qaabilsan gadhle oo iyaduna duurxul ah waxaa ka mid ah daqaar jacayla beegmid mise baydhid waxaa ka mid ah habbi guud ahaanna marka la ururiyo mawduucyo kala duwan ay ka hadlayaan aqoon deegaan waxbarasho siyaasad duurxul eedayn doodis xagga dhallinyarada mee yaa dhallinyarada xilkeedii ku fadhiya tilmaan dhallinyarada tahriibka laga wacyigelinayo guud ahaan malaha haddaan israa dhowr iyo soddon ama soddomeeyo meelaha waa ku dhodhow yihiin dee waxaan israa inta badanna ma yihin malaa ragga ay wax ka lumaane qalinkan ku xafidaayo waa haystaa waxbay ka lumay ma odhanayo ma odhanayo aad iyo aad waxaan dhegaystayaasha ballan qaadi doonaa in si joogta ah amba si xidhiidh aan ugu tubin doono dhammaanba maasooyinka hadduu ilaahay yidhaahdo aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa siciid waktigaaga qaaligaa siciid maxamuud kahayr qoraan sare ahna Abu- abwaan iyo mufakir macalinna runtii ah aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaya adaa mudan maxamed adaa mudan guud ahaan dhegaystayaashana bariido iyo salaan ayaan gaadhsiinayaa Thank you.
insha allah waa isu iman doonaa mar kale